aan fariirayaa ila kulmiyo waxaanan egayne ismalihina way kula qabaananiya sagaye ilma yar baan kaski yeeshay iyo hereeyadiisiiye sidii geelintuu manaceella lahaa keenay isagoo arkaayana biyihii laga ulaynayo aniguna sidiisaan ahayo waan alwanayaaye unugeeda maansadayuun baan ku ololaaye
jacaylku waa dareen mideeya laba qalbi oo istoonaya jacaylku waa istixgelin istabis iyo isku tiirsanaane jacaylku waa isweheshi iska warhayn isku werwerid iyo in la wadaago dhib iyo dheef hadba wixii jiraa dadka isjeceli isma dhayalsadaan iskuma dheeldheelaan wiirsina hadalkiisa badaa dadka isjeceli way iska farxiyaan ee iska manixiyaan way istugsadaan ee isma dayrshaan way isku hiloobaan ee isma hilmaamaan way isqadariyaan ee isma quursadaan naftay isku huraan niyaddana way isku dhisaan dadka isjeceli waa isku riyo waa isku rajo raalli baanay iskaga yihiin raaxadiyo rafaadkaba dadka isjeceli eegmaday iskugu qadaan odhaahday isugu samraan waanay isku indhakuushaan markay kala maqan yihiin qalbigay ka midaysan yihiin way isku dhaataan way isdhiirigeliyaan way isdhegaystaan way isdhowraan wad kala dhaqaajo mooye wax kala dhantaalaa kuma soo dhiirado waan ku jecelahay dhegta waa u hadal qalbigana waa u dhaar oo waxay ka dhigan tahay aan ishananno aan isu kaa halleeyo aan isku soo hiranno ilaa howlgal nafta ii hur ii hiili adaan heegan kuu ahay hoo kalsoonidayda sidaasi dhegaystayaal waxaa ku tiraabay abwaan xasan daahir ismaaciil oo ku magac dheer xasan weersame anna waxaan dhegaystayaal tiraabtaasi xikmadaysan gogolxaadh uga dhigay sheeko xiise badan oo jacayl ah oo dhowr iyo labaatan sanno ka hor ka dhacday dalka jabuuti nafta ruux jalkeedii hayaa kala jarmaadayo ee aan cidina uga soo jaran joogna odhanaynin jarka halista way saaranto jeebka loo geliye jirda gooye roob iyo dabayl juguguglaynaysa jirkoo habaya layl dhexe dhulkoo juuqla jabaqloobay jooflaha libaax iyo masasaad u kala jiidan shabeelkaad ma jirib laabayoo jabaqda dhowraya gudcu ruuxa kali jiidhaya jaha wareer qaadiye aniga sidaa jooga oo jiri duway diiqe jacaylkaba waxaa ii lahaa joogisteedaniye caku maxaan jabuutiba u imi waan ku jiidh go'aye qisadan jacaylka ah oo aan odhan karo waxay haybsanaysaa qisooyinkii mahadhada reebay ee cilmi boodhari iyo kuwii ka horreeyeyba ayaa waxay ku habsatay oo ay ku dhacday mansayahan ilaahay ku manaystay curinta qaybaha kala duwan ee suugaanta soomaalida gaar ahaan gabayada sheekadan oo xikmad xikaayaad iyo xiise gaar ahba xambaarsan inta aanan dhegaystayaal idiin gudagelin bal horta aan iskiin baro islamarkaana fagaaraha aan keeno abwaanka ay qisadani ku habsatay oo magiciisa la yidhaah cabdijabbaar sheekh ibraahim suldaane waxaannu kun sagaal boqol iyo lixdankii ku dhashay degmada gabilay isaga oo ku barbaaray miyiga magaalada gabilay waa curyaan bire ku booda oo yaraantiisii ka naafoobay lugaha gabaygii ugu horreeyey waxa uu abwaanku isaga oo yar ka tiriyey goob aroosa kun sagaal boqol iyo dhowr iyo siddeetameeyadii ayaa tartan sugaaneed loo qabtay xaafadaha magaalada gabiley uu abwaan cabdijabbaar ku soo baxay islamarkaana loo aqoonsaday abwaane barnaamij la odhan jiray sahaamiinta suugaanta ayaa kun sagaal boqol iyo saddex iyo siddeetankii uu abwaanku ii sheegay in uu kaga qayb galay islamarkaana tartanno loo qabtay degmooyinkii gobollada waqooyi oo haatan ah somalilan uu ku soo baxay isaga oo ka socday islamarkaana xilligaasi matalayay degmada gabilay abwaan cabdijabbaar waxa uu ka mid noqday halgamayaashii ugu horreeyey ee ku biiray ururkii dhaqdhaqaaqa waddaniga soomaaliyeed ee snm waxaan u tallaabay gugu markuu ahaa kun sagaal boqol iyo afar iyo siddeetankii isaga oo intii uu halganka ku jiray tiriyey maansooyin door ah oo uu kaga qayb qaatay halgankaasi hubaysnaa ee lagaga gilgishay heeryadii gumaysiga muddo dhowr sanno ah oo abwaanku qayb libaax kaga jiray halgankaasi geestiisana ka geystay wixii kaga gudboonaa ayuu abwaanku socdaal ku tegay una gudbay dalkaasi jabuuti gugu markuu ahaa kun sagaal boqol iyo toddobiyo siddeetankii abwaan cabdijabbaar markuu sannad ku dhowaad ku noolaa oo uu joogay dalkaasi jabuuti ayaa waxaa haleelay islamarkaana ku habsaday jacayl daran oo jilbaha dhigay waxaanu abwaanku ii sheegay inuu jeclaaday inan magaceedu ahaa maka nuux oo ay xigta ahaayeen taasoo uu kula kulmay isla dalkaasi jabuuti sugaan bad ah oo aad u fara badan oo garhwadan ka ahayd qisadan jacaylka ah ayuu abwaanku soo fatahay kana tiriyey jacaylkaasi isku dheririyey jacayladii waayo waayo iyo wakhtiyo aan la hilmaamin haddaba dhegaystayaal waxaa isweydiin mudan sidee buu abwaanka uu ku haleelay jacaylkani goormayse haleeshay fallaadhii ugu horraysay ee dhogta samayd xaalad caynkeeyah ayuu ammintaasi ku sugnaa abwaanku muxuuse xilligaasi ku taamayey maxayse ahaayeen mucda erayadii ugu horreeyey ee uu abwaanku ka yidhi jacaylkaasi mahadsanid abu hureyra oo aad baan kuu mahadinayaa aad baanan ugu faraxsanahay ee, la kulankan ama waraysigan ama xog waraysigan aad ila yeelatay ee, iyo een, eh, ka warankii ama een, shaacsaarka aan maaragtay aad iga codsatay inaan ka sheekeeyo jacaylkii maaragtay ila kulmay ama aan la kulmay ee een, igu dhacay sanadku markuu ahaa kun sagaal boqol iyo sideed iyo siddeetankii aniga oo jooga magaalada jabuuti waayahay horta run ahaan aniga oo sugaantayda kaga hadhadlo uun yacni heesaan samaynayo ama gabayadaan samaynayo jacayl baa heleed dee sida mala awaal ayaa maaragtay gabadh aanu guri wada gelaynay oo run ahaanna aanu xigto ahayn ayaa waxaan arkay in een, aan qiimaynayo ama dumarkii ay iga duwanaatay een, waddanka aan joogay waddankaygii ma ahayn een, waxaanan maaragtay inaan markaa kasii gudbo oon yurub u dhoofo ayaan ku tala jiray marka waxaan idhi maadaama aad maaragtay een, dee anad halkan sal u deganayn ood nin maaragtay ama qaxootiyaba tahay een, tanna ay a- arrin adag tahay oo aad arkayso jacayl iyo inaad maaragtay halkan gabadh maaragtay ee, aad kula sheekaysataa een, ehelna aad tihiin aqalkaad ku nooshiina aqal maaragtay iyada in adeerkeeda uu yahay een, bal ka gaabso oo maaragtay een, ka tag guriga marka guri kalean u wareegayaa baan ku idhi gabadhii een, dee iyada qudheedu e, jacaylkuu ku jiro markaa waxay tidhi een, oo oo waxaan moodaya inan gegada anuuni ku jiree inan gegada anuu aad igula jirtee makiliday unbaan gegada iska moodaya on ciyaarayaa bay u tiri run ahaan dubbihii ugu horreeyey ee jebiyey niyaddii aan maaragtay xidh lahaa kaasuu ahaa Ee, waxaan markaa wa- waxaan waxaan waxaan ka s- s- maanse yar baan ka sameeyey waxaan idhi een, anigoo warqad ku qoray oo een, anigoo dad f- badan eela fadhiya baan warqad ku qoray waan waan u tuuro way qaadatay warqadda waxaa markaa suugaanta ku qornay wa- maansada ku qornay waxay ahayd adigoo haraad qaba naftu waxay higsanaysana hamidaadu kugu tidhi waa intoonad helin bee haka oo iska ilow hadduu ruuxad iyo jeer hoo kugu yidhaahdo runna kuugu hidinayn hibashadoo fogaatiyo hingashaad ka qaata anna hadalladaadani huq bay igu abuureen niyad aan higaagay hiligii ka gooyeen hadalladan aad leedahay haddii aanay runka ahayn habboonaan lahayda adigoo iga haystaa sidii hoog- heegadoo kale hawli ii darroortee hindisahaga ii sheeg baan ku yidhi Ee, marka habeenkii maalintii sidii habeen bay ahaydoo markaan u dhiibay maalintiina sidii aanu ku kala maqnayn habeennimadii dambe markaanu isku nimi ayaa waxaan idhi een, anigoo annagoo halkii uun maaragtay dhallinyar fara badan iyo xataa dad waayeeli nala joogaan een, ayaan ku idhi naamakoy kolkuu ninkii waala horta maxay ahayd sheekadii kolkuu ninkii waalaa yidhi hindisaaga ii sheeg ki- kii fayoobaano muxuu ugu jawaabay anigoo u duur xulay Hey.
markaa waxaa igu tidhi wuxuu igu jawaabay waa iga run hindisuhu halkaa ayuu dabku iga qabsaday jacaylku bartaasuu kaa haleelay waay markaa ee, waxaa maaragtay de- laba qof oo maaragtay aad u dhowrsanna waanu ahayn iyaduna aad bay maaragtay ee, dee gurigana waanu ku wada noolnahay markaa in aanu dee dhallinyarnimo iyo maaragtay wax ay waayeelku dadkan maaragtay mas-uuliyiinta gurigu dhibsadaan inaanu la nimaadno ee, oo lanaga arko waan diidnay markaa sidii buu maaragtay aanu ku sheekaysannay ee, waxaa ka mid ahaa jacaylku waa dhibo haddii aanu jacayl jirin een, waxba ma qalloocdaan ama maaragtay ee, wax murugihii ma soo gale dee jaca- jacaylka carqalad socda oo ama dhibaato socota ah sidaa daraaddeed mar- markaa ma jacaylka maxaad ku eedaynaysa yani muxuu ku noqday carqaladda jacaylku waxaan yani u e- u eedaynaya ama u bidayaa inuu carqalad yahay asalkiisa waxa weeyaan jacaylku waa culays culayskuna qofunbuu fuulaa dee qof culaysaaran yahayna ciirciir ma daayo Hey.
sidaa daraaddeed ciirciirkii de- qofkaanu haddaanu qofku jacayl caynkaasi qabin een, dee wuu fudud yahoo wax walba sideediibuu maaragtay wuu wuu ugu dhaqmaya jacaylkan carqaladdii waa ka dhanka raran miya waa ka waa ka maaragtay haa dhinac ka raran ama ama ama maaragtay een, qofku uu is- u- u- qof qof u- horta jacaylka qofka gudbiya qofka kale u gudbiyaa waa ka culaysku saaran yahay sidaa daraaddeed ayuu maaragtay maadaama uu gudbiyey d- had iyo jeer sidii qofkani culayskan uula qaadi lahaaye uula qaybsan lahaa buu ku dadaalayaa sidaa daraaddeed buu dee dhib baa haysata qofka aduuba hanti bal hanti qof maskax kale oo qof leeyahay waxa ugu waxa ugu dhib badan kolkaad maskax inaad maamusho aduu qof kale doonto oo ikhtiyaar leh een cudurna ku hayo dawo kuu noqdo qofkii qof biniaadanoo dawo kuu noqday ile dawadu kuama ordayso kuma diidaysa dawadan kiliinka iyo waxaan laysku mudayahay biniaadan kolkuu dawo kuu noqdo waa dhib weeyaan qof halkuu doono marayo siduu doono u hadlayo ciduu doono raacaya markaa sidaasuu maaragtay uu dhibaato u yahay Eh, dee sugaantan oo, eh, waan ku- waan ku gudbiyo waxay ahayd Eh, waxay ahayd eh, waxaan ku yidhi mar- marka aniga waxuunbay iga sugaysaa kii ay wax ka sugaysay inuu soo gudbiyuun baan ahaa Hey.
anna kii gudbinaya un baan ahaa marka waxaan idhi een, maalin maalmaha ka mida ayaa maaragtay eh, qofka waxa waxaad ku- qofka jacaylku hayo qofka wuxuu ku khasbaa waxyaale aanu qofka aan jacaylku haynin aanu yidhaahdeen maantoo dhan halkan ila fadhi haseexan buu odhanaya qofka marka dee qofkii kalena uu dhibsanaya iyo isaguu qaatay qofkani halkuu ku yani xanuunku intuu ka taagan yahay iyo maskaxdiisa waxa sida waxa ku jirta ma helay Dee uu hawyaraan buu haystaa waanuu dhibsanayaa inuu maaragtay dee ka yeelo sidaan qofkani ka doonayo anna dee inay ila qaadaton baan jeclaa maadaama abwaan cabdijabbaar uu noqday gudbiyihii jacaylka culays badanna uu fuulay ilaa heerkee ayuu saameeyey jacaylkaasi jilbaha dhigay maxayse ahaayeen xaaladihii ugu khatarsanaa ee la soo darsiyay abwaanka anigoo maaragtay ay ay maaragtay i- dee soo jeedkii faraha badnaa iyo xidxidhkii dee aan meesha ku xidhxidhaya ay diiday baan anigiina maskaxdaydii baan maaragtay qaada weydo waan ka xumaaday dabadeedna anigoo mashquulsan oo habeenkii sidaa markii sidaa ay tidhi aan ka xumaaday ayaa maalintii dambe j- jimcay haydoo ayaan idhi bal waxaan iska fudaydiyo miskiin iska soo tuko oo iska baabii waa wax igu raran oo haddaad tukanaysa iyo haddaad saaxato intaba wuu kugu raray oo waa wax maanka ku jira Eh, dabadeedna salaadii uunbaa maaragtay markaan anuu biskiidkii galay ee ayaan uunbuu maskaxdaydii meel kala tagtay waxaan is arkay anigoo maaragtay eh, aan aan maaragtay de laba socon dee dadkii jamcii miskiidka ku dhex jiray markaa gabaygu wuxuu tilmaamayaa sidii sidii maaragtay eh, iga qabsatay ama miskiidka xaaladaydu ay ku sugantay wuxuu yidhi aan fariirayaa ila kulmiyo waxaanan egayne ismalihina way kula qabaan aniya sagaye ilma yar baan kaska yeeshay iyo ereyadiisiiye sidii geelintuu manaceella lahaa keenay isagoo arkaayana biyihii laga ulaynayo aniguna sidiisaan ahayo waan alwanayaaye unugeeda maansadaayo baan ku ololaaye sidaan ahay asxaabtaydii way wadaa ogaadeene cudurkaya taagaanifkaba lagu ogsoonayne ha umaasdaysna meeshay bogteen ah kale ahaye haddii aanu sheegiba lahaa ma ismacayaano inaan aamusanto lay arkaawne argagaxa naftaydoo qudhaan axad la showraaye eedaysantaan eersada sow iyada maaha midda aragtay gabadhaan raba sow iyada maaha midda dooqa ay eel noqdeen sow iyada maaha midda marka uu siinaya sow iyada maaha mid ololaha midday wada wadaan sow iyada maaha ayaan baan isidhi soo tukoona timadow maydhay ayadoon salaadkii la gelin lana sayeedaamay ayaananu salaad kaliiska galay waa iskaralaane oon ilaaway jamicii agtayda iya imaamkiiba atixiyaadkii goortaan maree aan istikfaaraystay unbuu jamici aamin yidhoon soo ambaabirayo manoogii wixii aan akhriyay waxay ahaayeenba isla yaabay waasenuhuun sidii ayaantaase waxa weeyaan
way
markan gabayga aan tiriyey waa maalinta maalintii ka dambaysay way
waxaanu gabigu leeyahay isla yaabay waasenuhuun sidii ayaantaase xanuunku sidii unbuu igu yahay gabaygaasi dhegaystayaal markii uu abwaan cabdijabaar ka tiriyey jacaylka haleelay iyo heerka uu la maraayo ayaa waxaa dhacday inuu in muddo ah uu afka xidho oo aanu la hadal inantii uu jeclaaday wuxuuse haddana uu maanse gaaban ku cabbiray aamusnaantaasi iyo waxa ku khasbay oo dusha uga tuuray jacaylkan ku habsaday waxaanuu abwaanku yidhi isagoo oo inantii la hadlaya kana qancinaya waxa uu la aamusay sida tan iyadii anigoo u gudbinaya ee xaaladaydu siday tahay ama dareenkaygu ayaa ma- muddaanan la hadal oo oo waxaan is de malaa waxabay moodiba inaad nacday ama go-aan gaadhay inaad maaragtay iska iska dayso ama ka noqoto marka waxaan idhay intaan isag joogno oo idil indhahoo hadlayaa ku eegayo kuwaga oo afkartay inshaaraan inaan ku aaminay adoo qura hablihii aan iqinay asaagay ma eego naftu way ajaysaa haddaad i inkirtay haddaad i aqbashaba anuu kolle kuma ilaa waayee sidaa adna igu ogsoonow ayaamahan baan afkaygii xidhoo sidaan ahay kuma ogsayn- o- ogaysiinine riyuhu dhibta way la eeedaane sidii idahan la aamusay yacnii waxa- ma- waxa maansada ee, ee, maansadu waxa- wa- wa- waxa- wa- waxaan- waxay sheegaysaa iduhu waraabahoo sitaanay hadal dee dhibka weynina waa la qaataybee ma jirto waa- haddana way aamusan yihiin riyuhuna ayadoon waxba gaarin bay sii qaylyaanoo ee sii yidhaahda Hey.
marka anigu sidaa idaha oo kale ayuunba wixii hayay la aamusanahe Hey.
xaaladdu waa igu sidii uun ayay leedahay intaa kadib waxaa halkii hore ka soo dhowaatay oo keenada soo dhigatay inantii cabdijabaar jeclaaday waxaanay u soo jeedisay laba qodob oo gundhig u ahaa gunaanadka sheekada ama sii geringirinteeda haddaba labadaasi qodob maxay ahaayeen miyay taaba galeen mise way tasoobeen mar kastoo wax ku idhahdo way iga qaadanaysay run ahaan marka waxaanu go'aansannay in labadii toddobaadba aanu habeenuuna sarrano ama maalin eh, waxay igu tidhi ama imeherso oo iminka inoo dhammee ama maadaama aynu ehelnahoo dee isla maaragtay aynu isla qoys nahay xigta nahay dadkani wayna fahmi winoo weliba carqalad bay nagu noqon oo dhib uun bay naga dhex beeriye yacni si aanay noo dareemin waa inaad samayso oo labadii toddobaadba een, aan maris aragno marka anigu waxaan idhi waaye way ila xumaatay anigoo dee jacaylkaa igu yidhi adigoo qaxootiyahoo aan wax camal ahayn gabadhan uma quudhaysid inaad mehersato dee culays baa imano caruur baa imano mas-uuliyad baa adigii ku ku maarata ku fuuli iyadiina culays baa saarmi marka waxaan idhi marka uu dhoofu ii suuro galeen dhoofuun baan maaragtay haddii laydhaa ka dhigan doonaaye sidaa aad sheegayso toddobaadkiiba een, ama labadii toddobaadba maalin baan sarkayn jacaylkii haddana wuxuu igu yidhi maalinna ha moogaane maaragtay een, is arkoo u tag iyadii dee ila waxbaan iska ogeynay way ka xumaatay een, wa- dee waana ila qaadan weyde intaa kadib inantii waxay u dulqaadan kari weyday gabidha calayntii jacaylka ah ee abwaan cabdijabaar waxaanay ku dacwaysay kuna ashkataysay ilmaadeeradeed oo uu ka mid yahay nin la odhan jiray xasan oo xilliyadaasi uun magaalada yimid kaasoo gadaal ka soo geli doona giraanta jacaylkan geesta ugu daranna kaga soo shalwanaya anigoo maaragtay dee mashquulsan oo tii la kadeedan ayaa waxaa ka yimi halkii loo qaxay qaxootigu qaxee harta shee- een, harta sheekha ayuu nin anu adeerahoo xasan laydhaa waa ninka mehersadee ayuu ayuu ka yimi dabadeetana ee, waxay tidhi anuu ma hadlayo waa kolba gurigaan ugu tegayaa wa- ilmaadeeradeed bay ku tidhi cabdijibaar ha layga ammaan siiyo de- ha laygala hadlo arrin aanan raalli ka ahayn ayadoo aan sheegayn waxay ka baqday inaan dilo dee jacaylka waxa suurowda dadka qaar inay dilaan qofkay jecel yihiin oo ee, ay naftaba kaga gooyaan iyaduna filmo ay daawatay iyo dee sheekooyin ay maqashay waxay tidhi ninkanaan kula hadlayna kuwa imanayuuni wuu ku dilayaa marka nimadii nimankiibay sidaa ku tiri nimankiibaa igu yidhi oo cajibaaro waa arrinka noocaasa ayay marka noo noola timide dee eh, bal ka warranoo maxay idin tiraan idhi dee ammaan iga siiyo hay ammaan geliyaba igu tidhi ayaa inagu tidha yidhaah markaasaan ah, soo dee may odhan sidaa anugu anna waxaan idin leeyahay waan jecelahoo anaa iyay iyadaydi ka jecele ammaanka iyo jacaylku maxay kala yihiin waa waa laba isku midahe qofkaad jeceshay waad ammaan gelinaysaa iyagii dhanay ka maraan maaragtay jawaabteedii way waayeen kolkaasay dee haya walaal iska ammaansii war dee anaaba idinka jecel iyadaan idhi anuu anuu iyada idinka anaa idinka jecel abwaan cabdijabbaar waxa uu saray una sheegay inankii uu adeerka u ahaa sida ugu habboon ee gabadhaasi ay xigtada yihiin uu kaga samraayo waxaanu tibaaxay inay tahay oo keliya in la guursado sibuu yidhi uu naftiisa ugu soo dabaalo dabarkii diinteenna suubane markaa ninkii adeerka anu ahaayo iyaga ka mida ayay ku yidhahdeen dee adigu bal adeerkaayahe xasanow la hadal aduu Een, markaa dibadda inoo saar baan ku dhaho dibadda ayaan meel baan ugu warramo waxa waxaan idhi waan jeclaa sidaan adila doonayso inaan maaragtay aanan dee maaragtay qof aan iga raalli ahayn aanan daba socon waan jeclaa laakiin iskuma karayo Een, ee waxaad igu ogeynaysaa sidaa wuu soo noqonayay isaguna marka wuxuu yidhi waayay adiga waan kula bukooday ambe dee waayahe nabadgelyo waxaasaan ku waxaan daynayaa uun baan idhi gabadha waxaan dayn karayaa uunan ka joogsan haddii nin mehersado ay xaas nin noqoto dee ilay kolkaa mu- muxarin bay iga tahay oo iima bannaanee taa un baan ku daynaya talada haddaba dhegaystayaal oo abwaanku soo jeediyey ee ay ku laabudan tahay daacadnimadu maxaa xigay xasan iyo ilmaadeeradii halkeemayse ka fadkudiyeen wuxuu ku yidhi yidhaahdeenoo wuxuu yidhi haddii aan maaragtay eh, nin mehersado ayuun baan daynaya markaa go- talay markaa gaadheen waxay go'aansadeen waxay yidhahdeen adigaba dee ko- nin kale bay naga daayo adigaan kuu meherino iyadina ha ku nabad gasho isaga ha ku bogsado adiguna dabiibkii noqo iyo eh, difaacii markaa een, run ahaan aniga dee laima sheegayo lama odhanayo cabdijabaarow arrinkaasaan garannay waaye haddaad sidaa ku bogsanaysay ama ku joogaysay waxaan eh, anu shan iyo toban cisho maan seexan Een, inaan yaroona ogeyd gabar yaroo aan guri wadagelayno ogeyd ayuunbaa tiri un warsowta unbaa maqashay un maka- makaa la doonay makaa maanta la doonaya anigoo s- inaan seexdo doonayo oo shan iyo haba toban habeen aan seexanoo dee xanuunsanaya unbaa iga tiri warsowta cabdijabaarow la yidhi maka waa la doonay maka waa la doonaydii yaa doonaya halkee lagu doonay midda maan odhanne waan halkii ay joogtay baan bas baan raacay halkii baan tegey waxaan ugu tegey qoladii oo halkii wada fadhida oo jaad soo qaadatay dabadeetana waan su'aalo war maxaad isugu timaadeenoo waxba waxba iskuma naanimanne waanu iska qayalaynaa Een, markaa gabadh baa soo gashoo tidhi waar gabadhii in adeerkiin dilay maxaad ugu iman weydeeneed ugu tegi weydeeneed u- dee u soo- u booqan weydeeneed xaalkeeda usoo arki weydeen marka waa maka in adeerkeed baa dilay gabadh oo waalan kadib waa waa runtaa way fiicnayd buu ina adeerkeed yidhi ee waanu haleeli weyne jacaylkiibaa igu yidhi waxaan iskuguma imane ee waa waa ilaahow riya iga dhig weeyaan Een, eh, waxa waxay iskugu yimaadeenuun arrinkan gabadhanoo gabadh ay saaxiib ahaayeen markaa mako gabadhan aan jeclaa ayuunbaa ii timidoo maxaa wa- iska warranoo markii dhawe mar dhaweed waan xanuunsanaya gaarna waan ugu leh mar dhaweed waan xanuunsanaye iminkaase sidii waan dhaamaa oo maxaa ku helay in maka wiil la siinayaan u haysto oo dadkan raggan iskugu yimaadeeni Eh, inay arrinkan kale gabadhan inadeerkee dilay un iskugu yimaadeen baan fahmo waan waan ladanahay haa taan bay iskugu yimaadeenoo nin bay dibadda ugu yeedhay markii dambe baan fahmee nin bay dibadda ugu yeedhay ku tiri sidaasuu yidhi cabdiye sidaa ka dhigo anigu waan iskaga tegey muddadii taladaasi la wareejinayey nuxnuxdeeduna ay socotay lana dadaayey ayuu abwaan cabdijabbaar tiriyey gabayuu ku cabbiray khatarta uu aamintaasi ku sugnaa iyo ayga jiqda ah ee uu jacaylkaasi la jibaaxayo waxaanu yidhi nafta ruux jalkeedii hayaa kala jarmaadayo ee aan cidina uga soo jaran joogna odhanaynin jarka halista way saaranto jeebka loo geliye jirda gooya roob iyo dabayl juguguglaynaysa jirkoo habaya layl dhexe dhulkoo juuqla jabaqloobay joofla libaax iyo masasaad u kala jiidan shabeelkaad ma jirib laabayoo jabaqda dhowraya gudcu ruuxa keli jiidhaya jaha wareer qaadiye aniga sidaa jooga oo jiri duwaydiiqe jacaylkaba waxaa ilahaa joogisteedaniye caku maxaan jabuutiba u imi waan ku jiidh go'aye intaa ka gadaal waxaa isuranaaday islamarkaana ay ka fursan weyday inay ishirdiyaan hirgelinta hoosaasidii ilmaadeerta iyo haladaygii abwaan cabdijabbaar maadaama haddaba inantii la bixiyey lana siiyey inankii xasan ee uu abwaanku adeerka u ahaa maxaa dhacay muxuuse abwaanku ka yeelay jacaylkan uga dhaartay jiif iyo jooga ninaw saaxiibahayn baanu tagoon jaad baan qaato anoo la fadhiya unbay hooyadii haddana nagu tidhi ilmaadeer baan ahay ninkan oo da isla wada maaragtay qoys baan ahay bay tiri war socota maka maka nuux baa la doonoo la isu erkeli maxaa idin dhigay halkaa markii aan dhawaqaa labaad maqlay ayay maskaxdii rogmatay dabeetana jaadkii inaan sidan gacanta u saaray unbaan garanaya meel baan ku dhacay wado dariiq weyna dabadeetana waxa dad baa arkay yaqaanay oo markaa ninkiiba u yimaadeen waar cabdijabaar halkaasu ku dhacee maxaa helay oo de mana ninkii ogaadeen ka agtegay weeye anugu ii yimi oo dhakhtarkaa laygey intoo ambalaas laygu qaaday baa dhakhtarkii weynaa laygeeyey ee jabuuti belitiya la odhanayey dabadeetana waxaa halkii nimankii iqaaday kuwii unbay haayeen ninkii dee aan la fadhiyey iyo kuwii kale dee ehelkaygu weeyaan ilan intani iyo arriga ka dambeeyey unbaana lagugu soo qayliyey Aa, wale qay- loogu laigu qaylo yimi kuwii baa iqaaday halkii khatarta kolkii lay dhigay eh, emer- em- emergencyga meeshiisii ayaa nimankii way way iga tegeenoo waxay ii- markii sheeko damboon dee markii dambe maqlay maxaad uga timaadeenoo uga tagteen baa layidhi oo inuu dhimanayaanu moodno dee muxaa dilay baa laydin odhan baanu lahayn bay yidhaah ninka ni- markii shaqaalihii dhakhtarku ay yimaadeen war ninkan maxaa helay yidhaahdeen Eh, yaa la yidhi "War ma garanayno nin baa yidhi anaa garanaya inankanoo laakiin ma garanayo wax- wax- wax meesha loo keeno oo xanuunkan haya bal qaad oo gee halkii dee ciddiisiyo haddana waxaa laygu soo qaaday ambalaasoo gurigii baa lay keeno saddex ishe anoo jiifo habroodaagayoo guri kale lahaa iqaadayo ma- dhakhtarkii buu igeeyo habroodaagay marka gaal baa laygu nin cad baa laygu yidhi oo faransiis oo dee digtoor ahaa ee, waxaa sidaasaa jirta buu yidhi markaa afrodage arrinka noocaasoo ninkani arrinka noocaasuu koomadan ugu jira dabeetana jacaylka haa jacayl ku dhacay gabadh ay isjeclaayeen oo arrin ka dhexeeyey baa la guursaday markii loo sheegu sidan noqday dabeetana ninkii faransiiskii ee doctoorka ahaa baa wuxuu yidhi ha loo keeno cidawo kale ma lehe gabadhii ha loo keeno Een, dee waxay yidhahdeen waa xaasoo anagu kol hadday xaas nin kale noqoto dhaqanka yaga maaha kolkaasuu yidhi dee dawa haddaad u doonaysaan sidaa ha la yeelo Een, haddii la- dee da- waa lanoo diiday oo dagaal baa dhacayo marka warqad buu qoro wuxuu yidhi jandaaranka u geeyo kolka wuu arkayaa khasab baa lagu soo qaadi dawadeeda sidaa lagu raadi dabeetana markii sideed cisho kadib habradaagay dee wuxuu yidhi maadaama aanad eh, tolkii ahayn ee, haddaad jaandaaran qaadood u geyso dee dagaal baad dadkii ka dhex ridaysaa kolley inina way raace de hadduu de wadkiisa wadkiisu galay oo jacaylku sabab u noqonaya sidaa ku dhinto aqalkiisiiba igu daay Waay.
sideed cisho kadib ayaan soo maaragtay koomadii ka soo baxday haa siddeed cisho oo mihirbeel ah kadib markuu soo miiraabay abwaanku ayuu ku tiraabay dadkiina uu weydiiyey ayaa ma ka doonay ayaa ma ka doonay marka waxaa laigu yidhi waxaa doonay inankii adeerka u ahayd dumaashadiiba waxay igu tiri inankii adeerka u ahayd meelkaamay marin ayaa doonay iyadu u sikhirbaaba isla hayo ha ku bogsado yacni ha ku qanco wuu ku qancaya meelkaamay tegin anna waxay igu noqotay waxaan qaadan waayey ninkii adeerkaan u ahaa eenu sheegay oo gabadhii mehersaday markaa waan ka hadlay arrinkii markaa gabaygana kaagad loo ahaa kaa gabadhii waa la mehersaday waxaa kaaga sii darnaatayba waxaa mehersaday inanaad adeer u tahay "Aa, inankii adeerka ahaydeed u sheegtay weliba we anu de markaa wa- wa- waxaan qaadan waayey bay noqotay markii uu abwaanku si rasmiya u xaqiiqsaday in la guursaday maka nuux oo ah gabadhii uu jeclaa loona meheriyey xasan oo uu adeer u yahay ayay abwaanka taladii ka sii baahday oo ay noqotay ka daroo dibi dhale waxaana ku dhacay anfariir ka daran kii hore waxaanu xaaladaasi adag ee soo food saartay ka tiriyey gabay cajiib ah oo aan rabo dhegaystayaal inaan qaybta labaad ee barnaamijkan aan idinku soo gudbiyo haddii eebba ogolaado tan iyo dhegaystayaal qaybta labaad ee barnaamijkan intaynu isugu imanaynana waa anigoo ah cabdisalaan abu hureyra iyo abwaanka ay qisadani ku dhacday ee cabdijabbaar sheekh ibraahim suldaan oo haatan jooga magaalada gabiley waxaana dhammaantayaba idinku dhaafaynaa nabadgelyo iyo nooli kulantee wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu